بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda siddeetan iyo sagaalaad ee suuratu lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay walamaa goortii jaa'ahum ou u yimid kitaabun yahuudda kitaabun u yimid kitaabkaasoo min cindi illahi alla agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun ah mid rumaynaya limaa macahum ayaga macooda waxaa ahaaday walxaal kaanuu ay ahaayeen min qablu hadda ka hor yastaftixuuna kuwa gargaar weydiista cala aladiina kuwii korkoodii in looga gargaaro kafaruu gaaloobay falamaa goortii jaa'ahum oo u yimid maa carafuu waxay garteen kafaruu bihi waa ku gaaloobeen fa lacnatullaahi lacnada alle cala alkaafiriina gaalada korkeoda ha ahaato waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuradda ee suuratulbaqara gaar ahaan qeybtii ilaahi subxaanahu watacaala uga warramayey uga warbixinayey waxyaaba ku saabsan reer banu israa'iil iyo foolxumooyinkoodii iyo madax adeegyadoodii meeshan ilahi wuxuu uga warramay subxaanahu wa tacaala reer banu israa'iil kitaabkii ilaahi subxaanahu watacaala uu soo dejiyo nebi maxamed uu ku soo dejiyey markuu u yimid inay dhagaha ka fureysteen waagii horena ay nabiga calayhi salaatu wasalaam sugitaankiisa ay sheegi jireen kuwii magaalada madiina joogay waxyaabihii ay samayn jireen waxaa ka mid ahaa oo ay samayn jireen waxay dhihi jireen mushrikiinta magaalada madiine markaas deganeed iyo nimankii carbeed oo ows iyo khasraj ahay waxay ku dhihi jireen waxaa soo baxaya rasuul aakhiru zamaanka la soo diraayo wakhtigiisiina waa dhow yahay rasuulkaasaana raacaynaa oo rumaynaynaa kadibna annagaiyo adinku dagaal ayaa naga dhex dilaacaya annagoo rasuulka la jirna iyo waxaa diriraya adinkoo rasuulka kasoo horjeeda markaasaan idinka adkaanaynaa waa idin laynaynaa riwaayadaha qaar waxay sheegaan inay dhihi jireen ilaahayo waxaad noo soo saartaa rasuulkii kaa ahaa oo aan sugayno ilaahu noo soo saar rasuulkii saas ahaa soo baxay laftirkiisa markuu soo baxay waa ilaahay awooddiis iyo ilaahay subxaanahu watacaala ilhaamintiis kuwii loogu dhaaran jiray rasuulka oo ows iyo khasraj ahaa rasuulkii waa raaceen kuwii rasuulka ku dhaaran jirana iyo imaatinkiisa iyo sugitaankiisana oo yahuud ahaana rasuulkii waa beeniyeen ilaahay subxaanahu watacala cidduu hanuun la doonaa hanuunaysa ciddowsa alla hanuun la dooninna ma hanuunayso liman shaaa minkum an yastaqiima ilahi lehi subxaana watacaala wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah innaka laa tahdii man axbabta walaakin allah yahdii man yashaa ilahay ciddou doonaa ilaahi subxaana watacaala ou hanuuniyaa ciddowsa ilahay inuu hanuuniyo uusan dooninoo xaqa waafajiyana xaqa ma waafaqaydo nimankan marka ayagoo cilmi leh oo nabiga sifooyinkiisa yaqaana oo in nabi maxamed uu soo baxaa kutubtooda ku haya bal haya meelaha nebi maxamed uu ka soo baxaya calaamadahooda saa darteedna magaalada madiina ka gartay oo ka ogaaday oo ku odoroso ku qiyaasay calaamadihii inay leedahay meeshii la yidhi rasuulkaasu waa ka soo bixi doonaa ama waa imaan doonaa u soo degay magaalada madiina ayay haddana markii nabigii yimid calayhi salaatu wasalaam nabigii beeniyeen waxay u beeniyeenna waa imaan doontaa nimankii carbeed oo juhaasha ahaa oo mushrikiinta ahaana oo baktiqalatada ahaana nabigii waa raaceen calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa loo bixiyey ansaar markaasaa arrintii cagsi noqoto sidii ay ku dhaara jireen yahuudi waxaa sameeyey ows iyo khasrajaa samays oo wa nabigay raaceen calayhi salaatu wasalaam iyagoo nabiga la jirana waxay ku duuleen ama ay la dagaalameen nimankii yahuudda ahaa oo magaalada madiina deganaa qaar ka mid a sida reer banu nadiir iyo reer banu qaynuqaac waa la ceyrsha reer banu quraydana say u dhammaayeen ayaaba dhammaantood wixii rag ahay dhan oo xeelaqaad ahaa oo qaangaar ahaa madaxaa laga wada gooyey ilmahoodii naagahoodiina waa la addoonsada ilaahay marka wuxuu yidhi walamaa goortii jaa'ahum oo u yimid yahuudda kitaabun kitaab oo u yimid waa qur-aankee kitaabkaasoo min cindi illaahi alla agtiisa ka ahaado ilaahay uu soo dejiyey kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum waxa iyaga macooda ahaaday oo towraada ayuu rumaysan yahay iyo kutubta iyaga lagu soo dejiyey rusushooda lagu soo dejiyey oy akhristaan waa rumaysanyahy oo waxa kutubtaasu ay ka warramayaanna waa uu ka warramay sidoo kalena waa kitaabkaasu kitaabkii uu ku baaqay oo uu ku bishaareynayo waa kitaabkaani kitaabkaasu marka mudan in la raaco oo sifooyinkaasoo dhan ku sifaysan markuu u yimid waa ay beeniyeen walamaa goortii jaa'ahum u yimid kitaabun oo min cindi illahi musadiqun limaa macahum walxaal weliba kaanuu ay ahaayeen min qablu intaan kitaabka la soo dejin yastaftixuuna kuwa gargaar dalba ay bihii rasuulka gargaar ku dalba iyo in loogu gargaaro rasuulka cala aladiina kuwii korkoodana looga gargaaro kafaruu gaaloobe waa arrintii aan hadda ka warramayno waxay dhihi jireen ilaahayow rasuulkaas noo soo saar moxameda oo aakhiru zamaanka aad soo saarayso aan taageerno aan anagoo ay- isaga garabkiisa ka dagaalamayna aan gaaladan la dirirnay mushrikiintan ilaahay marka wuxuu yidhi falamaa goortii jaa-ahum u yimid maa carafuu waxay garteen oo kitaabkii ilaahay ah qur-aanka markii ilahay uu soo dejiyey waa ay ogaadeen qur-aankan inuu hadal ilaaheeya waxay kaloo garteen rasuulku inuu rasuulkii nebi maxamed ahaa oo kitaabkooda towraada sifooyinkiisa lagu sheegay inuu yahay way ogaadeen sifooyinkiina ay ku dhan yihiin falamaa marka goortii jaa-ahum oo u yimid maa carafuu waxay garteen kafaruu bihi shaygii waa ku gaaloobeen nabigii waa ku gaaloobeen kitaabkiina waa ku gaaloobeen ilahay marka wuxuu yidhi falacnatullahi cala alkaafiriin kaafiriinta oo dhan lacnadu korkooda ha ahaato kuwaanu ay ka mid yihiin cid walboo kitaabkii ilahay ku gaalowda iyo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa kaafir billahi alcadiim ilahay marka wuxuu yidhi bisa ma ishtarow bisa ma kii ayaa baas lahaaday ishtarow bihi ay ku iibsadeen anfusahum nafiyaashooda waxaa u baas lahaaday an yakfuruu ay kufruhum gaalnimadooda ay ku gaaloobeen bimaa anzala allahu wixii alla uu soo dejiyey baqyan xasad dartiisna ay ugu gaaloobeen an yunazila allahu ay calaa an yunazila allahu alla inuu soo dejiyo ay ka xasdaayaan min fadlihi dheeraadkiisa calaa man yashaau ciddou doono oo min cibaadii addoommadiisa ka mid a fa baa-uu waxay la laabteen biqadabin caro oo calaa qadabin caro dusheed ahaatay walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab oo muhiinun wax ihaaneeya ayaa u sugnaaday meeshan ilahay wuxuu uga warramay subxaanahu watacaala waxyaabaha ku kalifay reer banu israa'iil iyo yahuuddii ayagoo yaqaan nabigu inuu nabi ilaahay yaha og ras- kitaabka lagu soo dejiyeen inuu xaq yaha og inay beeniyaan oo inkiraan oo ay dhahaan nabiguna nabi maaha kitaabkuna xaq maaha annaguna raaci mayno inay dhahaan maxaa ku kalifa ilaahay meeshaanu ku sheegay waxaa dhammoo ku kalifay arrintaas waa xasad markay ogaadeen rasuulku inuu carab yahay oo carab noqday ayay beeniyeen maxaa annaga rasuulku uu nooga mid ahaa waaye waa weligeedba rasuulkii lasoo diray waxaa laga soo diri jiray reer banu israa'iile maxaa annaga rasuulka noogala soo saari waaye iyo xasad ay xasdaayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo carab ayay u gaaloobeen xasadkuna kufriga asalkiisuba xasadku ka yimid cid gaalowda oo caddaysata gaalnimadeeda kufrigeeda bannaan la istaagta ibliisa u horreeyey ibliisna wuxuu u gaaloobay waxay ahayd xasad uu xasdaayo nebi aadam calayhi salaatu wasalaam ayuu u gaaloobay markii la yidhi nebi aadam calayhi salaatu wasalaam u sujuud oo yidhi ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin seenugu sujuuda anaaba ka khayr badane aniga dabaa layga abuuray isagana dhooba iyo carro la qasqasay ayaa laga abuuray marka xasad uu nebi aadam xasda calayhi salaatu wasalaam ayaa sababta kufrigiisu ay ahayd yahuudna sababtii ay u gaaloobeen oo nebi maxamed u gaaloobeen waa xasad ay xasdaayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xasadku marka waa balaayo xasadka sababtiis waa loo gaaloobaa waa loo bidcoobaa fisqi waa loogu dhacaa dadka waa loo dilaa dadka waa loo sixraa waa la iskugu tagaa dadka xasadku marka waa dhib badan ilahay naga badbaadsiye xasadna waxaa la yidhahdaa in qofku ay jeclaato walaalkeed waxa nicmaah oo alla uu siiye subxaanahu watacaala in laga qaaday asaga lagu soo wareejiyo ama aan nicmada asaga ayaan haddan rabay aan asaga lagu soo wareejinay in walaalkii nicmada un la seejiyo qofku inay jeclaataa xasad la yidhaahdaa ilaahay marka wuxuu yidhi bisa maa shay waxa uu baas lahaaday ishtarow ay iibsadeen bihi shaygaba anfusahum nafiyaashooda ay ku iibsadeen waxa uu baas lahaaday oo u xumaaday an yakfuruu almaqsuusu bidami waxaa laga soo dhaalinaya meeshaan an yakfuruu ay kufruhum gaalnimadooda ay ku gaaloobeen ayaa u baas lahaato u xumaatay waxay naftooda ku iibsadeen ay kufruhum gaalnimadooda ay ku gaaloobeen bimaa shaygii anzala allahu alla uu soo dejiyey waxay naftooda ku iibsadeen waxaa ugu xun gaalnimadooda iyo kufriga iyo gaalnimada ay ku gaaloobeen wixii alla uu soo dejiyey say naftooda ugu iibsadeen naftoodii meeshii la rabay inay inta ilaahay rumeeyaan subxaanahu watacaala oo kitaabka rumeeyaan oo qur-aanka rumeeyaan ay qiyaamahana dad ahlu janna ay noqdaan oo naftoodu ay meeshaas nicmo iyo wanaag ay ka hesho naftoodii waxay u horseedeen halaag iyo cadaab ilaahay subxaanahu watacaala waxay marka ka dhigan yihiin kuwa naftoodii bixiyey badelka naftoodii ay badbaadi lahayeenna waxay qaateen kufriga iyo gaalnimadii marka waxay naftooda ku iibsadaan waxa ugu xun kufriga baqiyan xaasidnimo darteedna ay ugu iibiyeen oo ay saas u yeeloona kitaabka ilahay ugu gaaloobeen an yakfuruu inay ku gaaloobaan bimaa anzala allah wixii alla uu soo dejiyey baqiyan xasad dartiis an yunazila allahu calaa an yunazila allahu ay xasdaayaan alla inuu soo dejiyo min fadlihi dheeraadkiisa iyo nebinimadiisa calaa man yashaau iyo qur-aankiisa calaa man yashaau ciddou doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a ilaahay addoommada dhan isagay addoommo u yihiin ilahayna subxaanahu watacala waa facaalun limaa yuriid ciddou doonow ilaahay subxaanahu watacaala waxuu doono ku galladaysana ciddou doonana waa ciqaaba ilaahi subxaanahu watacaala nebi maxamedna ilahay wuxuu u doortay inuu noqdo rasuulkii rususha ilaahay subxaanahu watacaala alla uu ku khatimayey oo afdalulkhalqiya rasuulkii aad sugaydeen oo kitaabkiina ku qoraa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay inuu rasuulkaas ka dhigo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaasna arrin ilaahay bixiye waa daalika fadlullahi yutii man yashaa fa baa-uu ilahay wuxuu yidhi marka markay rasuulkii beeniyeen oo ay kitaabkii beeniyeen waxay la laabteen biqadabin caro oo calaa qadabin caro kala dusheed ahaatay caro isku risaysan oo isku laba raaranay la laabteen caradii hore waa maxay carada dambese waa maxay carada hore maxay ku muteen almaqduubi calayhim inay yihiin waa soo marnay laakiin hal mar looma caroodin marar badanaa loo carooday markii hore nabi ciise calayhi salaatu wasalaam beenintii ay beeniyeen iyo dibigii caabudiddii ay caabudeen iyo kitaabkoodii bedeliddii ay bedeleen waa loogu carooday haddana mar labaadaa ilahay u carooday subxaana wa tacaala waa markii ay nebi maxamed beeniyeen calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabkii qur-aanka ah fa baa-uu marka waxay la laabteen biqadabin yahuudu caro calaa qadabin cara dusheed qadabkaasoo calaa qadabin caro kale iyo qadab kale dushii ahaaday carooyin isa saarsaaran oo ilaahay subxaana wa tacala ay la laabteen walilkaafiriina gaalada waxaa usugnaaday yahuudda hormood u tahay cadaabuna usugnaaday oo muhiinun wax ihaaneeyo wax duleeya waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo yahuudda aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin nu'minu waa rumaynaynaa bimaa unzila calayna wixii annaga nugula soo dejiyey wayakfuruuna walxaal yakfuruuna ay ku gaaloobayaan bimaa waraa'ahu wixii lagu soo dejiyey waxa ka dambeeya oo asaga aan ahayn walxaal huwa kaas ka dambeeya wixii lagu soo dejiyena alxaqu uu yahay xaqi biyo kama dhibcaanka aha musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya limaa macahum ayaga macooda waxaa ahaaday qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedow falima taqtuluuna maxaad u dilaydaan ambiyaa allahi ilaahay ambiyadiisa iyo rusushiisa min qablu hadda ka hor oo u disheen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa wax rumaysan saad sheegaydaan haddii la wacdiyo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo dadka ahluxaqa ahu ee yahuudda iyo ahlukitaabka ay wacdiyaan oy ku wacdiyaan inay ilahay wixii uu soo dejiyey ay rumeeyaan waxay leeyihiin saatanay leeyihin waxay leeyihin wixii annaga nagula soo dejiyey oo rasuulkeenna lagu soo dejiyey oo towraad ahaa waa rumaynaynaa laakiin wixii ka dambeeyey ma rumaynayno arrintaasu ilaahay uu ku beeniyo ou leeyahay hadday runtiin tahay oo towraad aada rumaysnaydeen towraad kuma isa oolin ambiyada ilaahay in la laayay maxaad ambiyada u leehaydeen haddii iimaanka aad sheegaydeen oo towraad aada rumaysantihiin oo runya maxaad ambiyada ilahay u leehaydeen taasoo caddaynaysa inaysa towraadna rumaysnayn wax ka dambeeyana aysan rumaysnayn nimankuba ay yihiin kafara iyo gaale ay yihiin iimaankan marka waa iskaga andacoonayaan oo afka ka sheeganayaan marmarsiiye ay hadda kitaabkan ku diidaanna waa ka dhiganayaan kitaabkii towraadahayn rumaysanna ilahay marka wuxuu yidhi waidaa qiila lahum haddii loo yidhaahdo yahuudda aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo maxamed uu ku soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin nu'minu waa rumaynaynaa bimaa shaygii ayaan rumaynaynaa unzila la dejiyey calayna dusheenna lagu soo dejiyey oo towraad aheyd walxaal yakfuruuna ayna ku gaaloobayaan bimaa waraa'ahu waxaas ayaga lagu soo dejiye oo towraad ah wixii ka dambeeyey oo gadaashood soo degay oo kitaabkii nabi ciise oo injiilaha ama kitaabkii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo furqaan aha bimaa waraa'ahu ay bimaa siwaahu siwaahuna waa lagu fasiro wixii ka soo haray kitaabkii towraadaha xaalayyihiin kuwa ku gaaloobayay walxaal huwa kitaabkaas qur-aanka aho oo towraad aan ahaynna alxaqu uu yahay midka xaq ah isagoo xaq ah ayay kitaabkii qur-aanka ah haddana ay beeninayaan waa mid xaqaho biyo kama dhibcaanho sugan oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ka ahaaday musadiqan xaal uu yahay weliba mid rumaynaya kitaabka ay beeninayaan limaa macahum ayaga macooda waxa ahaado oo ay ku andacoonayaan inay rumaysan yihiin ilaahay marka subxaana wa tacaala andacadaas andacoodkaas ay ku andacoodeen iyo sheegashadas ay sheegteen inay towraad rumaysan yihiin ayuu beeniyo wuxuu yidhi qul waxaa ku tira nebi maxamedow falima taqtuluuna ay filima qataltum maxaa u disheen ambiya allahi ilaahay ambiyadiisii iyo rusushii ilaahay min qablu hadda ka hor maxaa u dili jirteen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan kitaabkii towraadaha oy run idinka tah towraad miyay ku taallay in ambiyada ilaahay la laayo beenaad sheegaydaan towraadna ma rumaysnidin kitaabkaanna ma rumaysnidin waxa idin yaallaaho idiin dambeeyahana waa halaag iyo cadaab ilaahi subxaana wa tacaala ilahay marka wuxu yidhi walaqad jaa'akum wallaahi laqad jaa'akum waxaa idin yimid muusa nabi muuse bilbayanaati uu idinla yimid uma ittakhadtum kadibna waxaad samaysateen ood ka yeelateen alcijla dibigii min bacdi asaga gadaashiis ilaahanaad ka yeelateen walxaal antum daalimuuna aatiin kuwa daalimiin ah ilaahi subxaana wa tacaala meeshan wuxuu noogu caddaynaa waxa ay yahuuddu sheegteen markii qur-aanka rumeeye la yidhi oo qur-aanka ay beeninayeen waxa ay sheegteen oo ah inay kitaabkii towraadaha ay rumaysan yihiin ayaa ilahay wuxuu caddeeyey subxaana wa tacaala inay iyadana been ku sheegeenoo towraadna aysan rumaysnayn markaasaa ilahay wuxuu yidhi wallaahi laqad jaa'akum waxaa idin yimid muusa nabi muuse yahuudey bilbayinaati bayinaadu idinla yimid iyo mucjisooyin iyo waxyaaba mucjisooyin oo mucjisnimadoodu ay cadda iyo kitaabkii towraadaha uma intaa kadibna ittakhadtum waxaad ka yeelateen alcijla dibigii waxaad ka yeelateen ilaahanaad ka yeelateen min bacdihi nabi muuse gadaashii markuu idin yimid kadib ama nabi muuse markii duurusiinaa uu aaday kadib walxaal antum adinku markaas daalimuuna aad tihiin daalimiin iyo gaalo aad tihiin oo niman gaalooba aad tihiin maxaa yeelay kufrigu waa waa dulun waaye waa gardarro la galay yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim ayaa luqmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka xikaayooda ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulun weyn walxaal antum aatiin daalimuuna kuwa daalimiinahoo gardaroodoo naftooda ku gardaroodoo naftooda ciqaab u horseeday waid akhadna wadkuruu xusuusta id waqti akhadna aan qaadnay reer banu israa'iilow mihaaqakum ballankiina warafacnaa aana kor yeelnay fowqakum korkiina iyo dhaladiinna adtuura buurkii tuurka ahaa oo waqulnaa lakum idinku niri khuduu qaata maa aataynaakum waxaa idin siinay biquwatin ku qaata wasmacuu maqla ee qaaluu aad dhahdeen samicnaa waa maqalnay wacasaynaa waana caasinoo waa iska diidnay wa ushribuu waxaana la cabsiiyey fii quluubihim quluubtooda alcijla iyo xuba alcijli bikufrihim ay bisababi kufrihim qul waxaa tidhahdaa nebi maxamedo bisa maa ya'murukum bisa maa shay waxa uu baas lahaaday ya'murukum oo idin amraayo bii shaygaba iimaanukum waxa uu baas lahaaday dibig inaad caabudaan iyo wixii la mida in kuntum haddaad batihiin mu'miniina kuwa mu'miniina mu'miniinba ma tiidine waxaa ilaahi subxaana wa tacala noo sii caddaynaa reer banu israa'iil wixii ay sheegteen gaar ahaan yahuuddu oo ah kitaabkii towraad ahay inay rumaysan yihiin inay beenta markaasaa ilaahi wuxuu yidhi waid akhadna wadkuruu xusuusta id waqti akhadna aan qaadnay mihaaqakum ballankiinni aan qaadnay yahuude oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fowqakum tuura ballankiinni aan qaadnay oo aan idinkula ballannay waxa towraad ku yaalla inaad ku dhaqantaan oo towraadna qaadataan oo aad diiddeen oo wa rafacnaa fowqakum tuura xusuusta towraad markii ilaahi subxaana wa tacala uu nabi muuse soo siiyey oo nabi muuse uu la yimi towraad oo la yidhi towraad waa tane qaata ku dhaqma axkaamteeda ee waxyaabaha idin faree fartooma waxyaabaha idinka reebeena kahara waa ay diideen kadibna ilaahi subxaana wa tacaala buuruu soo rujiyey buurtaas culamada qaar waa soo marnay waa buurtii duuru siina ay dhahaan oo nabi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu kula ag hadlay qaarna waxay dhahaan buur un buuraha ka mid a shaam ayay ahayd ilaahay buurtii uu soo rujiyey buurtii uu korkooda keenay markaasaa waxaa la yidhi qaata waxa laydin amraa oo warafacnaa aan rafcinay oon qaadnay fowqakum dhaladiinna adtuuraa aan geynay duurkii iyo buurtii aan dhaladiinna lalminay khuduu aana idin nidhi oo qulnaa lakum idinku nidhi markaas iyadoo buurtu idinka korraydo sidii daruurtii oo kale korkiina ay ku tahay khuduu qaata maa aataynaakum waxaa idin siinay biquwatin oo towraad ah biquwatin quwo ee daaca ku qaata ama bijiddin waijtihaadin si dhab ah oo dadaal ku jira u qaata aan idinku nidhi wa ilaa haddaadnan qaadan hee buurta hablaydinku siina wasmacuu maqlana waxaa laydin leeyaho dhagaha fura qaaluu samicnaa waa maqalnay ilaahayow waxaa la sheegay waa maqalnay wa casaynaa waana caasinay culamada qaar waxay dhaheen samicnaa waa maqalnay waxay ka dhaheen afkay ka dhaheen wa casaynaana qalbigay ka dhaheen oo qalbigay ka caasiyeen qaarna waxay dhaheen maya samicnaa waa maqalnay waxaadna leedahay waxaadna leedahay ilaahayow wa casaynaa dhaqankoodana waa caasinay ka wadaan way ku qasban yihiin markaan samicnaa wixii inay yidhaahdaan oo warkii waa yeelna ay dhahaan maxaa yeele haddaysan dhihin buurta lagu soo daynaa naftoodana waa jecel yihiin oo markay buurtii arkeen ba sujuuday la dhaceen saan hore usoo marnaba buurtii korkooda lalmanaysa markay arkeen sujuuday la dhaceen markaas iyagu weliba waxay dhaheen culamada qaar korna fiirinaya foolkan dhulka ku haya see buurtia ka korraydee war may soo dhici doontaa isleeyihin saasay sujuudoodu tahay dhan u sujuudaan marka waxay dhaheen samicnaa waa maqalna laakiin haddana waa casayna ay dhaheenoo qalbigiiy waxay ka wadaan waa ka caasina warkiio wixii ay markaas ballan qaadeen kima isa fulin oo qaaluu ay dhaheen samicnaa samicnaa waa maqlna wacasaynaa waa caasina ilahay marka wuxuu yihi wa ushribuu waxaana la cabsiiyey fii quluubihim quluubtooda waxaa la cabsiiye oo la geliyey oo wax lagu darayo camal laga dhigay alcijla ay xuba alcijli dibiga jacaylkiisi dibigii ay ka heleen markaasay caabudeen waa laga fuji waaye bikufrihim ay bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteed ayayna dibiga ay u caabudeen oo dibiga u jeclaadeen bisababi kufrihim oo waagay masar joogeen ayay dibi iyo wax lamida iyo lo-da caabudi jireen ayaa la yidhi waxyaabihii la yidhi ay ka mid ahayd ilahay marka wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa bisa maa ya'murukum iimaanukum bisa maa kii waxa uu baas lahaado u xumaada ya'murukum oo idin amraayo bihi sheegaba iimaanukum iimaankiinu waxa uu baas lahaadoo u xumaaday waxyaabahan meeshaan lagu sheegay inaad dhahdaan samicnaa wa casayna inaad dhahdaan sidoo kalena aad dibigii caabudaan iimaanka dibi caabudidid infarahuma iimaana soo ma adnaan dhihin ilaahayaan rumaysannahay iyo waxaan rumaynay kitaabkii ilaahay subxaana wa tacala uu nabigeenna kusoo dejiyey iimaankaas waa maxay iimaanka aad sheeganaysaan adinkoo dibi caabuday iimaanka aad sheeganaysaan adinkoo yidhi hadalkii ilahay markii ilahay idinla hadlay samicnaa wa casaynaa waa maxay haddii marka aad iimaan leedihiin oo ay dhabba tahay dhabba ma ahee iimaankiinu waxuu idinfarahaa wax u baas lahaaday oo wax u xumaaday ilahay wuxuu yidhi in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina mu'miniin maba tiidine darsigeennina maanta halkaasa noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waaclamu billahi atawfiiq